bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habe wacan u wanaagsana khiyaartaana dhegaysataay meel walba waad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
hawdeedii kaleenahay khiyaartaana dhegaysataay caawa waa habeen axada isniin ayaa soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabweyne laga helo qodobadan uu caawa ku soo qaadi doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiiru dowlaha gaashaandhigga ee dowladda ingiriiska haddaba maxaa kulankan loogaga hadlay waxaan idiin soo gudbin doonaa warar iyo macluumaad ku aadan maxkamadda raracfaanka ee gobolka banaadirna waxay soo gebagabaysay dacwad musuq maasuq oo ka dhan ahaa eedeysanayaal ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya macluumaad ayaan idinkaga heenaa qodobada kalena caawa soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya oo booqasho rasmiga ku jooga dooxa iyo dhiggiisa dalka qatar oo kala sixday heshiis isafgarad ah oo ku saabsan iskaashiga arrimaha sharciga macluumaad ayaan idinkaga heenaa caawa ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaa idiin soo gudbin doonaa shir u dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlada goboleedyadana waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada caasimadda muqdisho shirkan wasaaradaha waqaafta iyo arrimaha diinta ay yeesheen waxaa laga hadlay arrimo igu muhiimsan yihiin dhacdooyin argagax leh oo bilihii dambe ku soo batay qeybo ka mid ah dalka kuwaasi oo la xidhiidha dilalka arrimaha qoyska waxaan idiin soo gudbin doonaa xukuumadda soomaaliya oo arrintaasi war ka soo saartay iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka wasaaradaha waqaafta arrimaha diinta ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada maclumaajadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha hirshabeelle oo maanta furay shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbadu halkaasi uu ka jeediyey qodobadaas wixii nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan cabdiwahaab cabdiqaadir ayaa farsameynaya mar kale wareegay wararka darsan
warkaalkaalekaalekaalay walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ifajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaanu dalinaynaa saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu ee ku iyo sagaashan dhibic shan megaartes f m kaasoo naga maqli karaan saaxiibadeena ku sugan gobolka keni banaadir weliba gobolada kale f m ku gaaro meel walba aad joogtaan waxaanu dalinahay saaxiibayaal habeen wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ingiriiska james stephen oo booqasho ku yimaaday ee, magaalada muqdisho ee caasimada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda waxauu la wadaagay wasiirka ee guulaha waxku-oolka ah ee laga gaaray xaqiijinta amniga tayeynta ciidamada iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada sida lagu sheegay war ka soo baxay filla soomaaliya kuwaasi oo hadda meel marayo heer wanaagsan taa u suuro gelisay in ee, dalkeennu uu ka gudbo marxaladaha adag oo ay ka mid tahay qaadista cunaqabateynta hubka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa uga mahadnaqay boqortooyada dowladda ingiriiska doorka ay ka qaadanayso tababaridda ciidamada soomaaliyeed xilli ay soomaaliya isku diyaarinayso la wareegidda mas-uuliyadeeda amni ama mas-uuliyadda amni ee dalka kadib bixitaanka qeybaha ka harsan ciidamada admis dhankiisa wasiiru dowlaha gaashaandhigga ee boqortooyada ingiriiska james stefan ayaa waxa uu bogaadiyey horumarka muuqda oo ay sida wadajirka ah ugu tallaabsadeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isagoo xusay sida uga go-an tahay taageerida dowladdiisa ee xoojinta iskaashiga dhinaca difaaca ay markaasi iyo sidoo kale la dagaalanka waxa loogu yeera gagixisada waa hagaag weli waxaa dhagaysanaysaan wareegga wararka dalsan markan haddii aanu fiirino madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali gullaabe maanta magaalada jowhar waxauu ka furay shirweynaha maamulada iyo gobolada iyo degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle iyo isku xirka dadaalada xasilinta shirkan waxaa guubjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed haagar dabageed labada gole ee hirshabelle golayaasha ama guddoomiyaasha nilaada ee gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan hogaanka degmooyinka ee markaasi hirshabelle afar cisho ayuu shirkan ka socon doonaa magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waxaana sida la sheegay diiradda lagu saari doonaa muddadaasi hanaanka shaqo ee gobolada iyo degmooyinka ee hirshabelle waa shirkii ugu horeeyey ee ceenkan oo kale ah oo sanado kadib magaalada jowhar ay martigeliso sidoo kale waxa ay dhinacyadu isdhaafsan doonaan doodo ku aadan qaabka ay u shaqeynayaan islamarkaasina ay wax u wadaagi u wadaagayaan waayo aragnimadooda waxaana ee, madashaasi hadal ka jeediyey ee, madaxweynaha ee, dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabe xuseen waxauu ka hadlayaa ahmiyadda shirkan uu leeyahay dadka reer hirshabelle iyo waxay ka dhigan tahay shirkan maanta ka furmay magaalada jowhar boorkiisu gadaashayda ku yaallo waa shirweynihii ugu horreeyey ee aas-aaskii dowladda hirshabeelle ka dambo shir miisaankan leh toddobada sano ay dowladda hirshabeelle dhisan tahay ma dhicin runtii waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ayaan leeyahay shirkaanoo kale wuxuu ahay shirkii lagu aas-aasay hirshabeelle oo guud ahaan degmooyinka hirshabeelle iyo labada gobol la ysaga keenay erge kala duwan ee in muddo aho sagaal bilood dhan halkan ku sugneeday calankan aada u jeediin iyo magaca dowladda hirshabeelle meeshay ka timid ay aheeday maantana waa maalin kaleoo qiimigaas oo kale leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxay ka mid tahay hadafyadii aan hiigsanaynay hadaf ka mid ahaan gaarna maanta in hoolkan ay ku dhan tahay dowladda hirshabeelle hadday tahay heer gobol hadday tahay heer degmo iyo hadday heer state tahaba inay goobtan lagu wada sugan yahay waa waxaan ku taamaynay waa ilaahay mahaddiis runtii waana ku ammaanaa dadaalkaas wasaaradda arrimaha gudaha siday isugu duuday siday isugu xil saartay waa ku mahadsanta ayaan leehay wasaaradda mas-uuliyiinteeda dadaalkaad samayseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaasha labada gobol iyo guddoomiyaasha degmooyinka ee aqbalay wicitaankii ee yimiday anigoo og daruufay ku shaqaynaan iyo wakhtiga lagu jiro waa ilaahay mahaddiis inaan maanta halkan ku sugannahay ee waxaan leeyahay hambalyo sidaad wada ogsoon tihiin ummadda hirshabeelle waxay u kacday dagaal eh, bishii juun laba kun labaatan iyo labo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi wasiiraah intaan ka baxnay abaabulka bulshada annaga uu qorshahaynu yahay intaan ka baxnay jowharaan ka baxnay buulo burtaan tagnay maxaasaan tagnay oon maalinkaas lahayn haba yaraatee wax nid uga shaqayna hal telefoon ma shaqaynaynin cadowguna afarta gaar uu ka xigo si aan u abaabulno bulshada culayska saarana looga dulqaado maxaasaan ka tagnay matabaanaan tagnay beledweynaan tagnay iyo buulo burtoon ka bilownay abaabulkaas dagaalkuna wuxuu bilow ku ahay dagaalkuna wuxuu bilow ku ahay degmada matabaan iyo degmada maxaas intuu dhexayso ayay ciidamadu joogeen halka iyo degmada beledweyne intuu dhexaysa halahaasaa dagaalku ka socday waxaa ilaahay mahaddiisa in leesla helay bulshada qaybaheedii kala duwnaay ciidamadii qalabka sidee dowladda dhexe ka socday ciidamadii hirshabeelle iyo dowladda hirshabeelleba in leesla helay taladii abaabulkii ou shaqeeyey ee duulaankii lagu qaaday dhanka kalena shabeellaha dhexe laga soo bilaabay degmada balcad degmada cadale degmada raagacelle in la isugu tago ayay gaartay degmada aadan yabaal runtii waxaa ilaahay mahaddiisa guddoomiye maxaase hadda i hor fadhiyo maalinkaas aan ugu tagnay meelaan nidwog lahayn oo wax shaqayna ayna jirin oo bulshada dukaan furan ouna jirin wax wax kala gadaayna ayna jirin maalmo ka hor xamar uu ka soo baxa baawur uga soo baxay wuxuu ku tegay degmada maxaas uu ku tegay waa ka soo laabayay degmada jawhar uu ku yimid baawur oo intaas gacantiisa ku watay waa guul weyn oo la gaaray runtii duulaan kasto iyo dagaal kasto iyo deegaan kasto ee la xoreeyo gobonnimo lagu doonaayo naf badan iyo maal badan ayaa ku baxo waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto dad qaaliyahan ku weynay dadkii ku dhaawacmana ilaahay caafimaad ha siiyaan leeyahay inta hantidooda ay ku baaba'dayna waxaan leenahay bedel khayr allah siiyo waxaa loo baahan yahay maanta shirkayna ujeeddadiisuna ay tahay dad badan oo qaaliyahan weynay dad badan oo qaaliyaha ku naafoobay maal badanna waa ku weynay in dowladnimadii shaqayso in dowladnimadii laysku xidhaa la rabaa maanta waa guul weyn in guddoomiyaashii farlibaax iyo feerfeer iyo matabaan iyo guddoomiyaashii warshiiq iyo balcad iyo aadan yabaal iyo runurgood waa koona ka koonaan sheegu hayaa iyo inta u dhexaysay ay halkan ku wada sugan yihiin waa ilaahay mahaddiisa waxaa naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo ummaddan inaan gaarsiino dowladnimo dhaba dad isdoortay dad ku yimida doorasho iyo rabitaanka bulshada inay gaaraana naga go-an hadafkan maanta aan gaarnay hadafka noogu xigan haddii ilaahay raalli ka noqdo wuxuu naqa doonaa guud ahaan degmooyinka dowladda hirshabeelle guddoon la doortay oo bulshada rabitaankeeda ku yimid inaan gaarsiinaan naga go-an haddii ilaahay raalli ka noqdo midka kaloo noogu xigi doonana hadduu ilaahay raalli ka noqdo wuxuu naqon doonaa gu- guud ahaan inaan gaarsiino qof iyo cod haddii ilaahay raalli ka noqdo runtii waxaan rabaa guddoonka la doortay labada degme oo jawhar iyo warshiik hambalyaan leeyahay guddoomiyaasha kalena waxaan rabaa hal arrin oo horu dhacdaan rabaa inaan u sheego aniga guddoomiye gobolaan halkan ka ahay aas-aaskii hirshabeelle Ee, dadkii marka ergada inta laysugu laysugu keenay dadaa ay yimid waxay yidhahan "Aniga guddoomiye gobolaad tahay waxaana laga yaabaa berri inaad booskan weyse maad iska dhaaftid waxaan xaad u martigeli xaad sugu dhibtoonaysaa bini'aadanku ma jeclo ku dhiirashay rabtaa waxaa la yidhaha isbeddelka anna waxaan idhi ummaddan labadan gobol sidii dalkuba federaal u qaatay inay isku darmaan aniga haddaan kursigayga ku weyhayana waa iga go'an tahay waana la martigelina waana la isku diraa kuma khasaarin oo madaxweyne ku-xigeenaan ka naqday haddana madaxweynaan ka ah idinkana waxaa laga yaabaa guddoonaad ka naqan doontiin heer istayd aad gaari doontiin heer gobol iyo heer istayd meeshaad rabtiin aad imaan doontiine ha lagu dhiirado isbeddelka faa'iido badanaa ku jirte Faa- faa'iidada ku jirto waxay tahay mid bulsho iyo mid horumarineed iyo mid siyaasadeed intaba waa ku jirtaa maanta guddoon la doortay iyo guddoon la magacaabay way kala duwan yihiin bulshadu waxay ku leedahay dadkan waa lasoo magacaabay talataynaa kuma imaanin rabitaankaynana kuma imaanine xaanshay ku yimideen laakiin haddii la doorto ninka la doortay ama gabadha la doortay ama wiilka la doortay wuu ka geesisanaaha midkaan la dooran wuxuu ku shaqay karaa rabitaan oo ku imid uu leeyahay bulshada teeda inuu hogaamiyana waa u fududaanaysaa waxaan rabaa marka guddoomiyaasha degmooyinka ku dhiirada wax idinka halaabaya ma jiraan ilaah idinkiisa ee aada iyo aad aad u mahadsan tihiin ee runtii wax badanaa noo qabsoomay duulaankii iyo dagaalkii la galay wax badanna waa noo dhiman yihiin deegaanadii la xoreeyey isku xirkii adeega bulshada laga rabaa dalku federaalow naqday degmo kasta gobol kasta ilaa heer tuulo inay isku tashadaanaa la rabaa hoggaan aad u tihiin degmooyinkii aad ka timideen idinkaa mas-uuliyaddaas haayo dalkuna waa federaal qof ka timida meel kale gobol kale idiin imaamaysee dadkiina inaad horumar gaarsiina horumar gaarsiisiinaa laydinka rabaa hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday biyihii tahay hadday nalki tahay intaba hogaanka degmada aad u tahay adigaa lagaa rabaa wasaarad kastay qusaysaad la xidhiiraysiin annaguna waa naga go-anta haddii ilaahay raalli ka noqdo inaan idinku garab istaagno garabna idinku siino mas-uuliyaddaas laydiin dhiibay si dadka iyo deegaanku ay horumar dhaba u gaaraan ujeeddooyinka leesu wacay way badan yihiin qorshahaynu wuxuu yahay in dadka aada hogaaminaysiin ee aada madaxda u tihiin la gaarsiiyo horumar ballaaran faa'iidooyinka aad gaarteen caawa waxaa ka mid ah guud ahaan degmooyinka hirshabeelle goobtaan ay ku sugan yihiin halhal aad isu taqaaniin maanta shalay inaan lees aqaaninaa dhici karto maanta waa lees yaqaanaa waxaa kaloo qorshaha noogu jirto haddii ilay raalli ka noqdo saddexda maalmood oo shirku furaa doono casharo badanaa lagu qaada doonaa oo dowlad dhiski iyo dowlad wanaaggii ay ka mid tahay haddii ilay raalli ka noqdo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba idahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuqbacaa kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaan ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda supersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay noloshu ma lahayn magacaane macnaha adigaa uu yeelay suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay supersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u Inta supersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa
waa hagaag weli waxaa dhegaysanaysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan saaxiibayaal markan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waa mudane xasan sheekh maxamuud waxaa warqadaha aqoonsiga uu ka guddoomay safiirka cusub ee dowladda ee u k aan idhaahday dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee jamhuuriyadda kenya ee u soo magacaawday soomaaliya waxaana ee, madaxweynuhu ee, fariin markaasi uu ee, ka guddoomay safiirkan fariin uu kaga siday madaxweynaha waddanka kenya waxaana sidoo kale ay ee, ka wada hadleen arrimaha muhiimka ah ee xoojinta xiriirka labada dal ee dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha soomaaliya wuxuu ugu hambeliyey danjirahan ee xilka loo egmaday waxaana uu rajeeyey inuu ka miro dhaliyo sida uu markaasi u xaqiijin lahaa gudashada waajibkiisa diblomaasiyadeed sidoo kale safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaa isaguna magaalada nairobi uu ka hadlay waxa uu sheegay in ay markaas inuu xoojinayo xiriirka ganacsiga kan diblomaasiyadeed ee labada dal maadaama soomaaliya ay ku biirtay ururka e a c ama urur goboleedka e a c
waxaan salaamayaa madaxweyne axmed cabdikaari barqoor xildhibaan yuusuf xasan madaxda ka socota galmudug ee isugu jira xildhibaanada iyo wasiirada waxaan sidoo kale salaamayaa xildhibaanadii hore ee federaalka soomaaliya ee walaashii wax u horeyso odayaasha dhaqanka ee ayagan ku sugan goobtan waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinayaa aan salaamayaa aan yidhaahdo ah, dadka dhalinyarada ah ee barnaamijkan qaybta ka ah iyo ugu dambeyn dhalinyaradii isa soo xilqaatay ee barnaamijkan qayb ka ah waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahadceliyo jaaliyadda soomaalida marti qaaday barnaamijkan ugu marti qaaday barnaamijkan quruxda badan soo qaabqaabisay way mahadsan yihiin Een, waxaan leeyahay madaxweyne ah, kusoo dhawaab sida xildhibaanku uu yidhi kusoo dhawaab magaalada nairobi Een, oon aniga hadda wakiil ugu ah dowladda federaalka soomaaliya waxaan ku leenahay kusoo dhawaab magaalada Een, safaaraddu waxay diyaar u tahay soo dhaweyntaada iyo taxagel intaada baan kusoo dhaweynaynaa waxaan rabaa fursaddan inaan uga uga mataqaana qaato fursad een, walaasha xalimiyeere hadda waxay xasuusisay shiraan ku qabana meeshan dhowr iyo toban sano ka hor ee goobjoog ka ahayd oo aan ku midaynayna galmudug oo kala qaybsan shir saddex maalin socda dadka isugu keenaynay muqdishoaan ku qabanay nusmaree baan ku qabanay cadaadaan ku qabanay mataqaana marka waxaan ku jiraa dadka waqti badan soo geliyay galmudug inaa lagu helo ka istaagto Een, ah, aad iyo aad aan ii farxagelinaysaa caawa iyo maanta dadkii deegaankaas inay u taagan yihiin midnimo inay wada shaqeeyaan waxaan rabay inaan wax yar ka yidhaahdo xildhibaanka hadalkiisa ee ku saabsanaa xiriirka labada dal ee dalka kenya iyo soomaaliya xiriirka labada dal heer aad u sarreeya ma laha xiriir bislaada waaye waxaana muuqata dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya inay ka go-an tahay meeshii aan joognay shan sano ka hor afar sano ka hor inaan dib loogu noqon waxaan yeelaysaa arrintaas arrintaasna waxaa yeelaysaa salka ku haysaa een, rabitaanka labada dal rabitaanka hoggaanka labada dal madaxweyne xasan sheekh markii uu xukunka yimid wuxuu yidhi dad heshiis ah dadka caalamkana heshiis la-ah xaqiiqda tilaabtii u horreysay meesha ka bilaabat waa dalka kenya xiriirka labadooda dal wuu ka soo horeynayaa haddana waxaan waxaan idhaahnaa dadku hadda waxaan isaga tolanahay dhabarka Een, ah, waxay yidhaahdaan dadka luqadda lagu yidhaahdaa relationshipka soomaalida iyo kenya is cemented by blood waa dhiig baa isugu darsamay ehel baa ka dhexeeyo waa laisla degan yahay waa laisla nool yahay ilaah baa naga dhiga deris adduunka intoo ka dhammaana deris baan ahaanaynaa marka waa inaan xaqiijinaa derisnimadaas iyo diblomaasiyadaas ay noqoto mid adag oo dalka iyo dadka laysku hayo marka aad waxaan kuu faraxsanahay arrintaas waxaa kaloo iyadana muhiim ah in aan farta ku tilaabo ku taabto oo fursad aan ka faa'iidaysto lagu soo dhaweynayo madaxweynaha in xiriirka ganacsiga uu laftigiisu heerkii ugu sarreeya marayo uu aada u soo kordhayo Een, sidaa ula socotaan diyaarado badan baa maalin kasta ka goysha laakiin diyaaradii ugu dambeysay oo mataqaanaa loogu dhawaaqay lagu laanjigareeyey maalin oo laba wiil ka hor kenya airways macnaheedu diyaarado badan aa jira laakiin muhiimadda waxay tahay kenya dowladda kenya askar marka waxay bedelaysaa xiriirka labada wadan wuu sii adkaanaya meelaha xiriirka laga sii adkaanaya ayay ka mid tahay waxaa sarwaqaadato socdo oo dhankeeda jiro oo xildhibaankana ka dhawaajiya arrinta kubiritaankiisa afrika kubiritaankiisa afrika waa ku biirinay xaqiiqdii madaxweyne ah, dr william ruto ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii miiska garaacay soomaaliya inay qayb xoogan ku lahaato isagoo arkaa middanka leedahay madaxweynahana ugu mahadcelinaynaa arrintaasna waxay abuurtay jawigeeda oo fiican asbuucii hore laba asbuuc ka hor baarlamaanka soomaaliya wuxuu ansixiyey xiriirkii arrintii la heshiiskii Ah, waxaa noo haray afar bartakool wax lamid a haray oo u baahan in la xaliyo iyada haddii la xaliyana wuxuu abuuri doonaa jawi jawi ka duwan ganacsiga isku furnaanayo xorriyadda badnaanayso viisaha meesha ka baxayo xiriirka labada dal iyo dadka ummadooda isku soo dhawaanaynaa soomaalida oo qaranka ganacsiga ku fiicanna waxay helaysaa fursad ay u dhacgeyso caqligeeda kartideeda hantideeda ilaa iyo sideed wadan oo kamid a east africa marka waa fursad aada u fiican waxaan rabaa inaan ereyka yidhaahdo oo muhim ay tahay maadaama aan isku nimid madaxweyne adoo raalli ah arrinta ku saabsan m o u da dowladda etoobiya iyo kenya isla sax arrinta ay laada etoobiya iyo soomaaliya culays kalaa ka jiro saa ula socotaan dowladda soomaaliyeed oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh go-aankeena waa cad yahay sida qof kastoo soomaaliya cad yahay dhulka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed baa madax kaafa dalalka iyadaa looga dambeynayaa heshiiska wax kama jiraan weeyaan caalamkuna waa nala qaatay shalay ayaa u dambeysay european unionka ay midooda yurub u tageen ay ku xaqiijiyeen dowladda maraykan ka hadashay ma jirto hay-ad caalami ah ma jirto organisation caalami ah oo ogolaaday raalli ka ah caalamku way diideen ummadda soomaaliya way soo jeedaa cid laga aqbalaya male dhulka soomaaliyeed ayaan xoog ku qabsanaya haddii la isku dayana taariikhaa jirto aan soo marnay oo xanuun badan qof kastoo isku daya soomaaliya inuu hantidiisa badan cid ka yeelayso ma jirto waxaan rabaa arrinta ugu dambaysa oo kusoo afjaraya waxay tahay fursadaha jiro sida ula socotaan dowladda federaalka soomaaliya lixda bilo u dambeysay guula aad la taaban karo ayaa dhacay waxaan ku biirnay east african community ah, mataqaanaa suuqa dhaqaalaha oo aan dareemi doono toban sano labaatan sano ay soo socoto waxaa laga yaabaa gabar hadda cadaado joogto inay maqaayad ka furato magaalada kinshasa ee congo because accesskay helayso iyo aragtida helayso waxay abuuraysaa influencegeed ahaanayso marka dhaqaale ahaan in tusaale waxaan ula jeednaa meeshuu marayo waxaa kaloo jiro hubkii cunuqabateyntii nasaara hubka waa nagala qaaday macnaheeda maaha hubka marka layska qaadayo cunuqabateyntu macnaheeda maaha inaan berinta baxruuf soo iibsanayno laakiin fikirka wuxuu yahay haddii lagu yidhahdo oo shaksi ah shaati ma iibsan kartid laakiin funaanad waa iibsan kartaa ma kobo ma iibsan kartid laakiin waxaa waa iibsan kartaa marka xorriyadda ah inaan wax iibsan karno ayaa waxay kaamishay dowladnimadeeni ay kaamisho marka waxaa rabaa in laga fiirsho hubbaa la qaada ma aha laakiin waxa kaamil noqday dowladnimadii soomaaliya is soo adkeysay oo is soo xirtay waxaa joogta iyadana deynta nagala cafiyey dowladda kenya hadda aan la joogno walaalahayna ah dowladda dariskana la ah waxaa lagu leeyahay balaayiin doolar lagu leeyahay adiga waxaa la yidhi last november december waxaa la yidhi wixii dhacay ee soomaaliya deyn ku lahayd xaladhayay maa la dhihi jira laga dhigo shil cidna ula ma laha hadda ayaan bilaabanayna marka laba arrin way abuuraysaa access waxaan u helaynaa amba aan fursad u helaynaa meelaha meelaha caalamiga ah ee lacagaha bixiyo ee caalamka inaan galno oo wax ka deensano wax nagala siiyo waxay kale abuuraysaa kalsooni ah in shirkado waaweyn ay yimaadaan waxaan rajeynaynaa sanadka dabeeqadiisa ama sanadka soo socda raantiisa shirkadaha ugu waaweyn ee hospitalityga la yidhaahdo amba ha noqoto intercontinental ha noqoto movie amba ha noqoto radison blue ha noqoto crown plaza inay soomaaliya hoteelo ka furtaan taasna waxay abuuraysaa jawi cusub oo ka duwan jawiga ahaan jira sababtan wax kale maahe waxyaabaha la dareemaya oo ay tahay soomaaliya waxay kamid noqonaysaa meelaha danaha ugu waaweyn ee laga leeyahay marka dee axfintan muhim ay noo tahay laga sameeyo Aan, ah, madaxweyne waxaan isleeyahay dadka reer galmudug oo hadda madaxweynaha u tahay waa dad firfircoon soomaali qeyb ka ah waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed xilli adagaan ku jirnaa xilli waxaan ku jirnaa fursado muuqal jiraan cadow badanna soomaaliya u daawanayo gaar ahaan arrinta m o u-da in laga midoobo soomaaliya ka midowdo ummadda soomaaliya isku soo dhoweeyo guulaha la gaaray dowladda federaalka ee gaartana la xaqiijiyo inay gacanteena ka bixin aad iyo aad aa u mahadsantihiin mudane madaxweyne marka ku soo dhawaada weyi waa mahadsan tahay
Thank you.
waa hagaag habe wanaagsan ayaanu leenaha mar kale meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli naga dhagaysanaysaan barnaamijka aad la socotaanna waa wareega wararka ah qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho ay kusoo gabagabeeyeen shir eh, u socday waxaana shirkooda lagaga hadlayay arrimaha eh, ahmiyadda leh ee la xidhiidha ee markaasi xaaladaha muddooyinkii ugu dambeeyey soo kordhay gaar ahaan dilalka arrimaha qoyska iyo dhacdooyin kale oo maalmihii ugu dambeeyey soo kordhay waxaana shirkan laga soo saaray warmurtiyeed xubnaha eh, ka hadlay shirkan eh, waxaa ka mid ah wasiiru dowlaha awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya shariif eh, saalax shariif ee sidkey waxa uu sheegay in bil gudaheed magaalada muqdisho ay ka dhaceen eh, ama eh, dalkaba ay ka dhaceen kiisas badan oo la xiriira isdilka arrimaha qoyska waxa uu sheegay in ay dhacdooyinkaasi yihiin weerar lagu soo qaaday diinta markaasi eh, iyo akhlaaqda dadka soomaaliyeed waxa uu sheegay in laga yaabo inay gadaal ay ka riixayaan dhacdooyinkaasi isdilka arrimaha qoyska kooxda al-shabaab siduu hadalku dhigay ugu horreyn waxaad maqli doontaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa xigi doono warmurtiyeedka ka soo baxay shirka ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada wasaaradahooda diinta iyo awqaafta ee muqdisho lagu soo gabagabeeyey
in ah, shirkan qiimaha badan oo wadatashiga ahaa oo ay isugu yimaadeen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed inaad nagala soo qayb gashaan oo isbuucanba soo socday waxay noo tahay sharaf iyo qiimo Ah, waxaan ognahay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa saaran mas-uuliyad aada u weyn oo waxaan mas-uul ka nahay diinta islaamka oo ah maxaa la dhahay wixii ilaahay nagu ad- addoonsaday marka waxaana saaran waajibaad aada u weyn heer federaal iyo heer stateba iyo culmaa udiinka waajibaad iyo mas-uuliyaad dadka kale aan saarnayn ayaana saaran oo ah ilaalinta akhlaaqda sooban iyo dhaqankeena sooban intaba Ah, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay mas-uul ka tahay wax walbo diinteena toosan maxaa la lahaa in bulshadan lagu hega marka waxaan rabaa ah, oo ay ko ugu tahay wacyigelinta bulshada dhinac walba wax walboo xumaati ah dhaqan walboo xun fikir walboo xun wax walboo qaab daran in bulshada laga wacyigeliyo waxaan ognahay walaalayaal bulshadeenna ilaahay wuxuu naga dhigay bulshad is- islaam ah muslim ah oo ahlu sunna waljamaaca ah oo madhabtoodan ay shaafici tahay marka sharaf iyo karaamo ilaahayna siiya waay oo adduunka inta badan aan laga helaynin xitaa dowladaha islaamka wadan boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah wuu yaryahay marka sharaftaas iyo karaamadaas ayaa cadow badan oo gudaha iyo dibiddaba ah waxay rabaan in ay dhaqan rogaan bulshadan muslimka oo tilmaamahaas fiican leh ayaa waxaa rabaa in la dhaqan rogo marka bulshadan waxaa laga soo weeraray meelo badan mar waxaa la isku dayay in qabiil qabiil la isugu diro oo lagu baabi'iyo tii alxamdulilah odayaasha dhaqanka culmaa udiinka iyo bulshadeena isku duuban dadaal badan ay sameeyeene inta badan waa la xaliyey waa laga guulaystay haddana beryahan waxaa socda in bulshadii muqadasaadkeeda diiniga ahaa in maxaa la lahay maxaa la lahay bulshada eh, lagu fidneeyo waxaan ognahay kooxo khawaarij ah oo qaablaawayaal ah oo hadmudiin biismi diin isticmaalaya diinkii diinkii ku duminaya ayaa waddankeena soo galay marka ah, waxaan maxaa lalahay rajaynaa kooxahaas khawaarijta beryahan dambe dowladdeena far kulul ayay ku haysaa maxaa lalahay dhinac walbaa lagala dagaalamaya fikriyan caqiidiyan akhlaaqiyan ah, maxaa lalahay dhaqaale ahaan iyo dhinac walb ayay kala dagaalamaysaa dowladdan oo uu hogaaminayo profesor doctor xasan sheekh maxamuud marka waxaa la rabaa culmaawadiinka iyo wasaaradaha heer federaal iyo heer state qof walba inuu kaalintiisa qaato oo haddii khawaaritan waddanka aan ka sifayna dhammaanteena waxaan ku noolaanaynaa nabad qof walba horumarka iyo wanaagga aan rabna markaas ayaan helaynaa laakiin inta khawaarij oo dhiigga muslimiinta bannaysatay oo aan arkayno maxaa la dhahay wixii ay ka sameeyeen soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho qaraxyadii ay sameeyeen zoba hotel shamow hargahii saamaha iyo maxaa la dhahay ilaa baydhabo beledweyne kismaayo dhinac wal ay ka geysteen oo abriyadii iyo maxaa la dhahay masaakiintii lagu xasuuqaayo waxaas diin ma aha diintana beri ayay ka tahay dadkii inay beri ka tahay tilmaami laha- lahaana culimmadana hor fadhida iyo mas-uuliyiinta wasaaradaha waaye marka horta mas-uuliyaddaas inaan u kacanno maxaa la lahay dadaalka aan wadno inaan sii laba jibaarin ayaa la rabaa maxaa la lahay waana ku mahadsantihiin dadaalada ah wadeen culimmada iyo culimaaudiinka iyo wasaaradahaba aad ay ugu mahadsan yihiin fikirkan qaldan fikir saliim eh oo saxiix unbaa lagu zuulin karaa laakiin cudurka qofka hadduu ku dhaca bakteerida bakteeridii keentay laguma daaweyn karaa laakiin cudurkaas waxaa lagu daaweyn karaa xalkiis in la helo xalkiis oo ah in maxaa la lahay caqiidada wanaagsan soomaaliya lagu faafi meelahay ka soo galaan bulshada ay ugu horeys ay dadku ku gaalaysiiyaan caqiidada way marka waxaan rajaynaynaa in bulshada caqiidadeeda aan ku dadaalno aan toosina tan kale baryahan dambe waddankeena waxaa ku soo batay ah, maxaa la lahay gabaraa ninkeeda gubtay ninaa maxaa la lahay ah, haaskiisa gubay hebelaa la ciijiyey waxyaabo oo manhaj ah way waayad hore ma jiri jirin laakiin baryahan dambe waxaan u jeednaa akhlaaq bada akhlaaq ah, akhlaaq xumo badan ayaa la faafinooyaa marka bulshoy diinteen dhinac walba ayaa laga soo laga soo weeraray waxaa laga yaabaa wax oo mubarmaj inay yihiin soomaaliya way nooleed weligooda ay noolaayeen qoyliska soomaaliya way wada joogeen mawadda iyo maxaba ay ku noolaayeen laakiin ah, bil gudaheed intaasoo dhacda inay dhacda wax oo cadowga uu maleegayo inay tahay laga yaabaa marka waxaan ugu baaqaynaa maxaa la lahay bulshada soomaaliyeed qoysaska soomaaliyeed wanaagii iyo maxaa la lahay dhaqan soobadii lagu yaqiinay inay ilaashadaan in xumaatidan la faafinayo aan ka hor tagno maxaa la lahay aaday muhiim u tahay sida oo kale soomaali waxaa lagu faafinoyaa mukhaadaraad iyo dhaqan xumo waxyaabo badan ayaa la keenoyaa mukhaadaraadkii waxaa la keenay kaneeniyaal waxaa la keenay cirbada la isku duro oo qofka hadduu isticmaalaba uusan caqli lahayn oo wax walba oo dembi u ku kacay marka anagoo ah wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya sida khawaarijta aan ula dagaalana ayaa kooxaha mukhaadaraadka ka ganacsada ee bulshada ku dhex faafi ayaan ula dagaalam- ula dagaalamaynaa haddii ilaahayd marka kooxaha mukhaadaraadka ka ganacsada ama waddanka soo geli ama bulshada akhlaaq xumada ku faafi maanta wixii ka dambeeya waxaan ugu baaqaynaa inay ka joogsadaan oo bulshada dhaqan xumada ay ka ilaaliyaan hadday ka ilaalin waayaanna ah, dowladda gacanteeda ayaa gaari doonta insha allahu mowlaana marka maxaa la lahay dhalinyarada soomaaliyeed oo gabdhaha iyo wiilasha lena waxaan kula talinaynaa inay dhaqankooda wanaagsan diintooda wanaagsan ay ilaashadaan oo waxyaabahaas qaabka daran oo dhalanteedka ah ay iska ilaaliyaan ayaan rajaynaynaa Ah, maanta ah, waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka shacbaan waa maalin aada u qiimo badan maxaa la lahay dhowr iyo toban beri kadib waxaa inagu soo fool leh bishii barakaysnayd ee ramadaan horta nabigan sal alla alay slam xadiis wuxuu ku yidhi habeenka shacbaan qof walba oo muslim ah oo makhluuqaadka ilaahay ka mid ah ilaahay dembigooda waa dhaafaa ilaa laba qof mooyaane ilaa lim- marna limushrikin oo mushaaxin oogama qala sal allahu alayh wasalam qof mushrik ah oo ilaahay wax la wanaa- la wadaajinaayo oo gaal ah iyo qof cadaawo ay kala dhexaysa walaalkiis muslim ah bulshada soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay iscafiyaan wanaagga iyo khayrka ay ka shaqeeyaan maxaa la lahay maxabada iyo mawadada ay ka shaqeeyaan maxaa la lahay nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi maxaa la lahay maalinta qiyaam waxaa harka ilaahay haraysanaya أين المتحابين فيه أين المتجالسين أين المتزاورين فيها اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث كبيرانا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وحاكمتها ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا وقف إلى دراديس جعل هذا إلى دراديس سحريري إلى دراديس أقلم إلى دراديس أكرتا مركا maxabadaas in soomaalida dhaqanka maxabada way ku astaysnaayeene inay nooleeyaan bisha barakaysan ee ramadaan lagu soo food- foodalena in loo diyaargaroobo diyaargarowgeeda ma aha in suuqa laga soo gato raashin iyo guriga ma- waxyaabo badan la keeno diyaargarowga ugu fiican waxaa waaye in cibaadada iyo khayraadka ramadaan ku jira inaan u diyaargaroowno oo bishaana inoo noqota bil maxaan lahay sahay iyo zaad aan ugu diyaargaroweyna bisha barakaysan ee ramadaan shacabka soomaaliyeed ay iskaalmeeyaan bisha ramadaan ay isu naxariisadaan kan ilaahay wax siiye kan maskiinka ah uu u naxariisto gacmaha aan furno bishaas ay noqoto bil maxaa lahay aakhira xaggeeda maxaa lahay aan u dhawaana haddii ilaahayadma Ah, tan kale waxaan rabnaa ka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta mu-asasaadka khayriga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bani-aadinimada dacwada macaahidda shareecada islaamka ah, dugsiyada qur-aanka intaba inay iska diiwaangeliyaan wasaaradaha awqaafta arrimaha diinta heer federaal iyo heer state taas waxay maxaa la lahay damaanad qaadaysaa ama ay ka hortagaysaa in xumaati loogu soo dhexgambada mu-asasaadkana wax aan bulshada laayiq u ahayn inay maxaa la lahay bulshada ay ku dhex qaybiyaan madaaristana waxay iyo macaahidda shareecada in manaahijtooda la kontaroolo maxaa la lahay dhaqanka iyo maxaa la lahay akhlaaqda ay f- fidinayaan wasaaradaha ay ka warhayaan diinta islaamka waxaa wakiil ka ah wasaaradda awqaafta arrimaha diinta marka waxaan wasaaradda ogeyn soomaaliya lagama faafin kara waxaan rabnaa ah, maxaa la lahay mu-asasaadka khayriga eh iyo macaahidda shareecada islaamka ayaga ay dan u tahay hadday is soo diiwaangeliyaan maxaa la lahay wasaaradda khidmo fiican iyo la shaqeyn fiican ayay ka heli doonaan haddii ilaahaydma Ah, sida oo kale soomaaliya walaalayaal waxaan ka warhaynaa markii aan ka guulaysanay khawaarijtii markii baarlamaanka soomaaliyeed dadaal badan ay sameeyeen shuruuc badan ay ansixiyeen tii ay ku suuro gashay in wadanka cunuqabateynta laga qaaday ay ku suuro gashay wadankeena deynta laga cafiyey ay ku suuro gashay wadankii maxaa la lahay in bariga afrika iyo cilaaqaad khaariji ah uu yeesh ayaa haddana meelo kale soomaaliya laga soo weerarooya in badii soomaaliya lasoo weerara in maxaa la lahay laisku dayo marka dowladda soomaaliyeed oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminaya mar walba waxay diyaar u yihiin in wadankeena maxaa la lahay gudaha iyo dibadba ay ka difaacaan waxaan idinkugu bishaaraynaynaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee qiimaha badnaa ee golaha wasiirada iyo baarlamaanka ay ansixiyeen wuxuu ahaa heshiis maxaa la lahay ka ku salaysan danta dalka iyo dadka iyo diinta intaba marka kaasna aadaan u bogaadinaynaa dowladda turkiya oo mar walba soomaaliya garab taagneyd maxaa la lahay abaarihii iyo dhibaatooyinkii badan maxaa la lahay soomaaliya gar- soo garab istaagtay ugu dambayntiina maxaa la lahay isbitaaladii iyo mm, ah, dugsiyadii iskuuladii iyo wadooyinkii intaba dhistay oo garoonka aa aragtiin oo aan ka duulna noo hagaajisay oo dekadii hagaajisay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay ah, mahadsanidin sida aad u garab taagan tihiin walaalihiina soomaaliya mar labaad iyo mar saddexaad ayagana waxaan leenahay aadaa u mahadsan tihiin marka soomaali waxaa muqadas ah inaan ilaalino hadda waxaan noo keenay dastuurka ma aho dastuurkan maxaa la lahay sida culimmada in badan ayna la wadaageen waxaan rabnaa inuu ahaado dastuur soomaali muslim sunni madhabtiis shaafica tahay soo ma ahan culmaalaahi ya haa marka codkiina insha allah baarlamaanka wuu gaari doonaa mar labaad iyo mar saddexaad aadaa u mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayra jazaa dibtum wataabat mamshaakum watabawatum min aljannati maqcada wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim war murtiyeed shirka wadatashiga wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta dowlada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo labaatanka febraayo laba kun labaatan iyo afar waxaa magaalada muqdisho kusoo gebagaboobay shirkii labaad ee wadatashiga wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya oo socday labaatan iyo kow ilaa shan iyo labaatanka febraayo laba kun labaatan iyo afar shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa si rasmi ah u furay soona xiray wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ujeedada shirkani waxay ahayd in wasaaradaha isku shaqada ah ee heer federaal iyo dowlad goboleedyada soomaaliyeed ay yeeshaan wada shaqeyn iyo is-afgarad waxaana kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane sheekh mukhtaar rowow cali wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya injineer jeylaani sheekh wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan saalax shariif sayid cali wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane maxamed yuusuf cumar wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane sheekh abuukar xasan cali wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur siidow baaba iyo wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane xasan cabduqaadir xuseen shirkan ayay wasiiradu dood iyo falanqeendheer kadib isla garteen qodobada soo socda kow wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed in ay joogteeyaan xiriirka wadashaqeyneed si loo dardargeliyo howlaha hortobinta leh ee u yaala wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed namber laba wasaaradaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla qaateen in shirkadaha u tartamaya adeega xajka in ay warqad ogolaasho ah kasoo qaataan wasaaradaha dowlad goboleedyada ay kasoo jeedaan tartanka ka hor laga bilaabo xajka laba kun labaatan iyo shan namber saddex wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya inay si siman u wadaagaan deeqaha waxbarashada iyo mashaariicda horumarineed namber afar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla garteen in nidaamka qorista ducaadda si siman loogu qeybiyo dowlad goboleedyada iyo gobolka iyada oo la marsiinayo habraac imtixaaneed namber shan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla go-aamiyeen in ay ka wada shaqeeyaan qabsoomidda shirweynaha labaad sana- shirweynaha labaad ee sanadlaha ee culimmada soomaaliyeed namber lix wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxay qaateen in laga dhiso ciidanka akhlaaqda ciidanka soomaaliyeed akhlaaqda iyo dhaqanka suuban ee islaamka loona diyaariyo ducaad u gaar ah namber toddobo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla qaateen tayeynta iyo horumarinta xarumaha dugsiyada qur-aanka kariimka ah iyada oo la tiri- iyada oo la tirikoobayo lana diiwaangelinayo dugsiyada qur-aanka kariimka ah ba iyada oo sare loo qaadayo xirfadaha macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ah si iyada oo la abuurayo xog keedeed ama databates lagu keediyo xogta dugsiyada qur-aanka d qorshe dhismeedka deegaameynta qorshe dhismeedka deegaameynta oo in lagu daro xarumaha diinta namber sideed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxay isla garteen in ay hormuud ka naqdaan dagaalka ay dowladda kula jirto kooxaha khawaariijta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayaada la socodsiinaya nabadgelyo